shan jir waa la hubiyo mar kastoo la taaraba dabayl iyo tashuush male dhagahagu diidan allahayo hanaga dumin
kula wacan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ee halkaad nagala socotaan waa warbaahinta daljir kusoo dhowaada barnaamij gaar aan uga hadlayno faa'iidooyinka uu leeyahay kaarka aqoonsiga qaranka ay bixiso hay-adda diiwaangelinta ee niira sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijka waxaad fursad u heli doontaan inaad nala soo wadaagtaan dareenkiina sidoo kale haddii aad qabtaan suaalo looga gudbayo su-aalo loo gudbiyo niira si aanu marka ay uga caawiyaan su-aalahaaga waxaa loo gudbin doonaa madaxda niira jawaabaha su-aalahana waxaa laydinku soo gudbin doonaa barnaamijyada xiga marka hore aan ku horumarno dhanka fariin ka timid ee bulshooyinkii hore ula macaamilay hay-adda niira ee qaatay kaadhka iyo waxa ay kala kulmeen
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed cabdi axmed waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aan helay kaarka aqoonsiga qaranka waxaan ku furtay bengi waxaana rajeynaa waxyaabo fara badan inuu ii qaban doono aadna ugu faraxsanahay sida degmada cisho aadayna u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacayga saabriin ibraahim ah kaarka niiraa wuxuu ii fududeeyey inaa banki ku furto esel banki maana lahayn laakiin waxay ii fududaysay inaa kaar banki ku furto way ku mahadsan yihiin
kaarka aqoonsiga qaranka wuxuu ii fududeeyey inaan ku helo leesin waxaana ku dalbaday adeegyo badan oo kala duwan midaasaana ku helin aad iyo aad aan ugu maadnaqayaa hay-adda niira oo ii fududaysay
bismillaah magacaygu waa maxamuud cabdirashiid maxamed kaarka aqoonsiga qaranka oo hore u qaatay ayaa ku dalbaday baasboor oo ii fuduudiyey hay-adda niirana aad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol maanta laga bilaabo waxaan muwaadin tirsile
bismillahi raxmaan raxiim waxaan joogaa maanta degmada howlwadaag waxaa kasoo doontay kaarkaygii niiro nasiib wanaag waa ii soo baxay alxamdulilah waa kaasa waa haystaa waxaa ahay maanta laga bilaabo muwaadin haysta kaarka qaranka ee niiro wuxuu iga caawi doonaa waxyaabo badan oo ay kamid tahay inaan akoon furto marka akoon u baahdo kale inaan furto inaan caafimaadkayga oo kale idhi kaarka maxaan kuu sheegay inaan dhul markaan rabay inaan dhul iibsado kale haddaan wax igu dhacaan oo kale inaan idhikaarkayga haysto oo wax iga hara uusan ahayn oo inta sawir laga qaado aan dhihi kara gabadhii waa taasa halkaas iyaa lasoo tixraaca rajayna inuu waxyaabo badan iga caawi doono
kaarka aqoonsiga wuxuu ii fuudeeyey howlo badan oo yacni banki maana lahayn kaar bankiyaa ku furtay hay-addina waa mahadsan yihiin
bismillaah waxaan joogaa xarunta wadaag waxaan u imaaday si aan isku diiwaan si aan iskaga diiwaangeliyo niira waana u qaato kaarkayga aqoonsiga ah kaarka aqoonsiga waxyaabaha uu ku qaban karo waxaa ka mid ah dabarka caadiga basic ah sida caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabaha kaloo baahiya asaasiga ah u baahan yahay muwaadinka
bismillahi rahmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam ala rasuulillah bacdu marka hore magacayga waa doctor abduqaadir jilaani maxamuud waxaan ahay agaasimaha maaraynta waxbarashada imis education management information system waxaan runtii aad aan ugu farxsanahay ama marka hore u bogaadinayaa niira shaqada adag ay hayaan tan labaad waxaa aad iyo aad runtii aan ugu farxsanahay sida emiska oo barnaamijka emiska inuu noqday barnaamijkii ugu horeeyey run ahaantii xiriirka ama integrationka la sameeyey systemka niiraha ka hor intaana niira systemkeena aanan aanan integration la sameynin ama aan ku xirmin ruahaantii waxaa jiray caqabad tiro badan oo inaga haystay dhankaasi ardayga markii la diiwaangeliyo inta badan waxaan siinaa i d ama systemka i d u jira i d-gaas marka waa i d oo systemkaas keliya ku eg ka gadaal markii la helay in niira lagu xiro systemka taa waxay suurtagelisay in markaasi si fudud ardaygii oo number hal number yeesho maadaama marka hore niirana number uu ku lahaa ama i d national i d-gana number gaar uu ahaa halkan number kaloo gaar labada number waa la mideeyey marka hal numberaa laga soo saaray taas marka waxay fududaysay in si fudud loo helo ardayga xogtiisa waxaa kaloo ay fududaysay runaantii in xogo oo runtii aad u dahfuran oo nidaamsan oo hagaagsan in markaa la helo sidoo kale waxaa kaloo jirtay ii sheegaday in haddii ay noqoto in go-aano la gaaro haddii ha lahayd siyaasadda ee qaranka iyo haddii ha lahayd midda waxbarashadaba intaba runtii aad ay fududaysay sidoo kale waalidiinta iyo iyaga naftarkooda inay helaan id numberka ama national id wiilkiisa ama gabadhiisa isagoo adeegsanayo in si fudud xogta ardaygaasi ama wiilkiisa ama gabadhiisa uu si fiican u helo marka ruhantii arrin aad waxay ahayd muhiim u ah aad aan bogaadinaynaa waxaan leenahay mustaqbalka intaa in ka ballaaran in laga sii dhigo aad aa mahadsantihin
bismillaah magacaygu waa axmed saciid maxamed waxaan ahay madaxa laamaha bangiga i b s runtii farxad weyn ayay noo tahay maanta inayna soo booqato hay-adda isdiiwaangelinta qaranka haddaan nahay runtii bahda i b s banki waxay noo tahay farxad weyn i b s banki runtii waxay ka mid tahay bangiyada soomaaliyeed oo hay-adda isdiiwaangelinta qaranka la shaqeynayay runtiina dhanka macaamiisha markaan idhaahno macaamiisha bangiga i b s waxaan dhihi karnaa aaday arrintan usoo dhaweysay taasoo runtii aan kala kulmi jirnay caqabado fara badan caqabadahaasoo ay ka mid ahaayeen in dadku aa uga baahanahay markii qofka account loo furayo ama bangigu la macaamilayo in laga qaado dukumenti kaasoo ah basaboor ama dhalashadii sugnaan taasoo sidaa la socotaan dadku aysan wada heli karin ama inta heli kartaba iska yartahay marka waxaan dhihi karnaa runtii ilaah uga mahad celinaynaa arrintan ay noo keentay hay-adda isdiiwaangelinka qaranka taasoo ah national i d-ga taasoo dadkii danyarta ahaa iyo dadkii intaba ay wada heli karaan marka arrin waxay noo tahay arrin weyn oo runtii muhiimad aan lasoo koobi karin u leh bangiyada soomaaliyeed oo aan ka mid nahay oo i b s ba ka mid yahay marka runtii waxaan leenahay guuleysta aadaan ugu faraxsanaa asalaamu calaykum
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta soo doonto kaarka qaranka anigoo ka imid degmada warta nabadda waxaana ka soo doontay degmada yaakshiid waxaan aad ugu faraxsanahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku helay anoo xilli dhow soo dalbaday xilli dhowna inaan helay kaarka waxyaabaha iga anfacayo waxaa ka mid ah inaan u adeegsado baasboor inaan ku helo waxbarashada goobaha waxbarashada inaan u adeegsan karo safaradeeda inaan u adeegsan karo hoolahayga oo ganacsi oo kaleeto inaan u adeegsan karo aad ayaan ugu faraxsanahay
asalaamu calaykum anigoo magaceygu cabdiraxmaan nuur maxamed cadow maanta aa joogo degmada yakshid waxaa ku faraxsanaa inaa qaadanayo kaarka national i d-ga wuxuuna iga anfacayaa ardaynimada jaamacadda oo kale wuxuu iga anfacaa kaarka bangiyadoo kale caafimaadka oo kale iyo wax walbo waxaa ku faraxsanaa inaa maanta ah qof tirsi ah oo tirsi leh aad iyo aad aan u mahadsanaya degmadana si fiican ay ugu shaqaysay aad iyo aad aan mahadsantiin magacayga waa firdoosi maxamed axmed waxaa joogaa degmada yakshiid waxaa qaata kaarka aqoonsiga kaarka aqoonsiga wuxuu anfaca waxyaabo badan muwaadin ahaan inaa banki ku furo karo inaa baasboor ku qaado karo inaa wax walba u baahana ka muwaadin ahaan oo kaarkayga ii yahay aqoonsi wax walbana aa ku qabsan karo bashqadan ii soo dhacday haddana waxaa ka qaadanaya degmada yakshiid
habraaca qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka daabacaadda kadib si aad u soo qaadato kaarka aqoonsiga qaranka kadib marka aad isdiiwaan geliso waxaa laga maarmaan ah inaad raacdo tillaabooyinka soo socda kow farriinta niira marka la daabaco kaarka aqoonsiga qaranka waxaad heli doontaa farriin rasmiya oo kaaga timid hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niira taasi oo kugu wargelinaysa in kaarkaaga aqoonsiga la diyaariyey kuuna tilmaamaysa xarunta aad ka qaadan karto labo tag xarunta lagugu wargeliyey markaad hesho farriinta niira waa inaad tagtaa xarunta laguu tilmaamay adigoo wataa lambarka tixraaca traakin number ama shahaadadaada aqoonsiga qaranka ee lagu siiyey kadib isdiiwaangelintaada raac tilmaamaha shaqaalaha niira marka aad howlwadannada niira aad u bandhigto lambarka tixraaca ama shahaadada aqoonsiga qaranka fadlan u hogaansanow oo raac dhammaan tilmaamaha ay ku siinayaan ogeysiis muhiima diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka hadda waxaa si kumeel gaara ay u tahay lacag la'aan sidaa darteed waxaa qof walba lagu adkaynayaa in aysan cidna siin wax lacaga xilliga diiwaangelinta ama kaarbixinta niira waxa ay dadweynaha soomaaliyeed uga mahadcelinaysaa dulqaadka iyo wada shaqaynta joogtada ah haddaba isdiiwaan geli oo noqo qof tirsi leh oo dal iyo dad ka tirsan una tirsan
waayahay waxaad dhegaysanaysaan waa barnaamijka gaarka aan ku eegayno niira iyo sidoo kale kaadhka qaasiga qaranka waxaa la faray dhegeystayaasha meel kastay joogaan inaysan bixin wax lacaga mar kale kulan wacan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta daljir mawjadaha f m sidoo kale waxaad barnaamijyadeena kala socotaan baraha bulshada ee facebooka ee sida facebookeena daljir media qeybta exka ama twitterka ee daljir media iyo websiteka daljir com dhegeystayaasha sida aad ka warqabtaan muddo waxaa socda ololaha lagu dhiirigelinayo qaadashada aqoonsiga kaadhka qaranka oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed qofkii haysta u sahlaya adeegya muhiim ah oo lagama maarmaan u ah qof kasta haddaba maanta qeybaha barnaamijkeenna waxaan idinku soo gudbinaynaa faa'iidada kaadhka uu aqoonsiga qaranka si taasi wax badan looga ogaado iyadoo aad dhegeysateen dadkii hore u qaatay aqoonsiga qaranka oo siyaabo kala duwan uga faallooday faa-iidooyinka aqoonsiga qaranku leeyahay dhegeystayaasha haddii ay jiraan su-aalo ay rabaan inay weydiiyaan madaxda niiro loo gudbin doono waxay kasoo wici karaan telefoonka sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo sagaal ama sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo toddoba sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo sagaal iyo sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo toddoba ayay si toosa dhegeystayaashu usoo wici karaan waxaadna dabcan markaa dhegeystayaashu ay heli doonaan fursadooda dhegeystaha ku jira soo dhowo magaca yeelka joogta codkaagu lagu gaaban yahay
walaal gari waa jooga waxaa ogahay shirkadda garwe inay iska shaqeyn macnaha qaab qaab kaloo lagu heli kara gaarka ma jiraa oo inaa xaruntooda la tago maahe
waayahay waa mahadsan tahay maxamed dhegeystaha xiga ayaan su-aashiisa rabaa inaan soo dhaweeyo isagana soo dhawow dhegeysta halo may maqasha waayahay dhegeystahaas wuu ka go-ay laakiin dhegeystaha xiga ayaan fursadda siin doonaa haddii ee baraale ka noqday intaan ku guda jirno barnaamijkeenan oo dhinacyo badan taaban doona dhegeystaha xiga alow dhegeyste soo dhawow magacaaga halkaa joogta waayahay dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaa sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo sagaal sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo toddoba waa laanleynka weeye si toosay usoo wici karaan waxayna markaasi su-aalahooda weydiin karaan madaxda ee kala duwan ee hay-adda nira oo su-aalahooda kasoo jawaabi doona soo dhawow dhegeysta magacaaga halkaa joogta waayahay dhegeystaha si jarjaraya telefoonka waxaan codsanaynaa inuusan telefoonka dadka ka mashquulin rabo inay barnaamij ka soo qeyb qaataan soo dhawow dhegeysta magacaaga halka joogta halo waayahay aan mar kale telefoonka ku cesho waa sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo sagaal ama sideetan iyo afar afartan iyo sagaal afartan iyo toddoba labada telefoon ayay dhegeystayaashu si toosa usoo wici karaan intaan ku guda jirna barnaamijka oo qeybihii dambe hadda aan soo gaarnay soo dhawow dhegeysta magacaaga halka joogta ya haye magacaaga haye ma la socotay barnaamijka haye waayahay dhegeystaha xiga ayaan rabaa inaan fursadda siiyo uga faa'iideeyo inta dhegeystayaasha ka gogoya ka gudbo soo dhawow dhegeysta aye codkaaga waa igu gaaban yahay ya aha ya waya dhegeystahaas codkiisa aad buu igu gaaban yahay dhegeysta ha soo dhowo ha ya hal mar igu celi su-aashaada waayahay dhegeystahaas su-aashiisa ma fahmin mana maqlin codkiisa waxaan rajeynaya dhegeyste kale inaan u gudbo dhegeystaha xiga ayaa caleykum salaam soo dhawow magacaaga halka joogta cabdiradiif cabdullaahi waxaan joogaa kalgacay ha cabdirajiif soo dhawow
horta yani wax shuruudo oo la isku xidaya ma jiraan
ee waa yahay ee may wax shuruuda ku xiran ma jiraan waa lacag la-aan sidoo kalena ee in uun maaragtay aada xogtaada gudbiso oo xafiiska tagto ee ayaa kaa xigta wax shuruuda hadda jira ma jiraan waayahay soo dhawo dhegeysta
haa waa soo dhawahay haye barnaamijka mala oo socdo kaa soo jawaab haye soo magacaaga maxamuud haye mala socotay barnaamijka haa haye hore u gal
ee, meesha ana- boosasho ma jirto ma qaadan karna kaarka
waa mahadsan tahay ee, boosto xarun kuma laha laakiin een, ee, dabcan i- ee, madaxda hay-addana waa loo gudbin doonaa xilliga ay ku habboonaan doonto inay inay maaragtay markaasi السلام عليكم calaam salaam soo dhawo magacaaga halka joogto هوايم محمد سلام ويسير سر وجبه haye hore u gal barnaamijka والله waxaa gumaadka la yahay qaarka dambe
waayahay ee, barnaamijkii maaha ee, kale waa waa hay-adda niru ka hadlaya kan iyo arrimihii caafimaadka ma hadlaya xilli kale aan kaa qaban doona waayahay dhegeysta soo dhawo calaam salaam
amina beriga joogta haye
soo imeli karaa kaarka way waa mahadsan tahay madaxda niira kaaga jawaabi doonta sidaa ku heli karta adoo garowa jooga dhegeyste xiga halo dhegeyste
halo ha soo dhawo magacaaga halka joogta
magacaygu waa xamdi haye xagee
waxaan rabaa anoo kuleeyihiin kaarka weedigacay
waayahay ee, waa mahadsan yihiin dhegeystayaashu eh, waa usoo noqon doonaa dhegeystayaasha waxaan rabaa qeybta labaad ee dadka kasoo qeyb qaatay ama hore u qaatay kaadhka iyo fariimahooda inaan dhegeystayaasha la wadaagno annagoo markaa dhegeystayaasha usoo laaban doono mar kale Een, codadka ay soo duubeen qeybta labaad ayaan u gudbinay
waxaan aad ugu faraxsanahay inaa maanta soo doonto kaarka qaranka anigoo ka imid degmada warta nabadda waxaana ka soo doontay degmada yaaqshiid waxaan aad ugu faraxsanahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku helay anoo xilli dhow soo dalbaday xilli dhowna inaan helay kaarka waxyaabaha oo iga anfacayo waxaa ka mid ah inaan u adeegsado baasboor inaan ku helo waxbarashada goobaha waxbarashada inaan u adeegsan karo safaradeeda inaan u adeegsan karo hoolahayga oo ganacsiyo kaleeto inaan u adeegsan karo aad ayaan ugu faraxsanahay
asalaamu calaykum anigoo magacaygu yahay cabdiraxmaan nuur maxamed cadow maanta aan joogo degmada yakshin waxaa ku faraxsanaa inaan qaadanayo kaarka national i d-ga wuxuuna iga anfacayaa ardaynimada ja- ee jaamacadda oo kale wuxuu iga anfacayaa kaarka ee bangiyada oo kale caafimaadka oo kale iyo wax walba waxaa ku faraxsanaa inaan maanta ah qof tirsi ah oo tirsi leh aad iyo aad aan u mahadsanaya degmadana si fiican ay u shaqaysay aad iyo aad aan mahadsantiin magacayga waa firdowsi maxamed axmed waxaa joogaa degmada yakshiid waxaa qaata kaarka aqoonsiga kaarka aqoonsiga wuxuu anfaca waxyaabo badan muwaadin ahaan inaa banki ku furo karo inaa een, baasboor ku qaado karo inaa wax walba aan u baahana ka muwaadin ahaan oo kaarkayga ii yahay aqoonsi wax walbana aan ku qabsan karo bashqadan oo ii soo dhacday haddana waxaa ka qaadanaya degmada yakshiid
habraaca qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka daabacaadda kadib si aad u iyo wada shaqaynta joogtada ah haddaba isdiiwaan geli oo noqo qof tirsi leh oo dal iyo dad ka tirsan una tirsan
nooc mid waa kaarka lafta ah ee wadan aqaano Een, hay-addu waxay hadda u daawacdaa dadka iyadoo isticmaalayso lafta ugu qaalisan uguna kuwaalitiga sareysa adduunka oo bolcarbenig la yidhaahdo sidoo kaleeto qofka waxa uu ku heli karaa een, shahaadada aqoonsiga uu kala soo degi karo website-ka hay-adda ee ugu talagashay in dadka si fudud ugula soo degaan shahaadada aqoonsiga sidoo kaleeto dadka waxay awoodaan marka ay ay helaan aqoonsiga koo iyo tobanka nambar ah in app storeka ama play storeka ay kala soo degaan iyo aqoonsi oo ah digital versionka aqoonsiga saddexda nooc ee aqoonsiga waa isku awood waa isku sharci qofka muwaadinkan wuxuu awoodaa in uu adeegyada kala duwan oo ku helo Een, dadka inta badan waxay hadda isku qaldaan kaarka aqoonsiga qaranka iyo kaarka miira waxaan rabnaa inaan ka saxno magaca erbixinta oo aan u sheegno in kaarka magaciisu uu yahay kaarka aqoonsiga qaranka laakiin niira ay tahay hay-adda bixiso waxaa la yidhahdaa kaarka niirana ayna jirin
waaya aad buu umahadsan yahin dhegeystayaasha nagala soo qayb galay barnaamijka intaasaan barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa waxaan maaragtay isku arkaynaa barnaamij ka lamid oo madaxda hay-addu ay nala fadhido toddobaad kale inta ka horeysa nabadgelya